Beeralayda habas-weyne ayaa waxa ay maalmihii la soo dhaafay wajahayeen biyo la'aan kadib markii uu ka hadlaabay ceelkii beerahaasi loo adeegsanayay wakiilka golaha hoose ee ku matalo baarlamaanka wasiir deegaanka habasweyne mudane axmed xaaji dhicis ayaa waxa uu beeralayda maanta u keenay qalabkii ka maqnaa ceelka muddada halaysnaa waxa uuna ku wareejiyey beeralayda beeralayda deegaanka habasweyn ayaa u mahad celiyeen wakiilka aqalka hoose ee baarlamaanka wajeer iyo sidoo kale dowladda axmed cabdulaahi jiir oo iska kaashadeen sidii qalabka loogu keeni lahaa ceelkani halaysan waxa ayna dowladda countiga wajeer ka codsadeen in warta ku taalla deegaanka habasweyne ee beeralaydu adeegsadaan in loo deero maadaama xoolaha iyo duurjoogta ay aada u dhibeen maanta waa farxaday noo tahay sidii countiga ay noogu soo oroday oo wax qabadkaayna ay u soo oroday waxaa noogu horreysay ceelka in maaragtay markuu bamka naga halaawo iyo mootada ay naga halawda inay gaari water oo ay leedahay ay noo soo dirtay tiimkii ay noo soo dirtay water emergency unit oy noo soo retrieve gareeyeen baabeesha ku jira ceelka ilaa aan ka ogaano mootada inay naga halaawsanta maantana farxad waxaa noo mootadii oo cusub in noola keenay oo county governmentka ay noo keentay waxaan mahad u celinaynaa gabanaaga dowladda countiga m c a-ga kulli mahadaan u celinaynaa waxaan rabaa inaan codsi ahaan u diro meeshan iida mashiintareyta beero badan baa ay saafgaraynaysay beerihii kuma filno waxaan u baahnay mashiin kale oo maaragtay beeraha dhinacaas jiraan oo wax soo saar kale in ceel noolagu hagaajiye waan rabnaa inkasta oo marka horena world food program ay naga ballan qaatay waxaan rabnaa county government taas inay raadraac ku samayso midda kale waxaan u baahannaha werihii meeshanayta biyaha noo galeen inaan ku reebano fencing fencing aan u baahannahay farxad waxaa noola keenay bamkii mootarka oo taragtaali beeraha ku shaqaynaysay oon aad ugu baahneen hal bil idilaa beerihiina way naga qalaleen mahadda koowaad waxaan u celinaynaa gofanaha wajeer axmed jiir mahadda labaadna axmed dhicis hadda waxaa noola keenay bam baa noola keenay mootar waa noola keenay m c a baa noo keenay m c a ilaa hadda gacantiina ninka lagu wareejiyo waa m c a habasweyn hadda waxaan codsanaynaa meelka ceelkan uu biyo yaryahay beerahan waa beer fara badan rikoorkooda w f b haysaa waa boqol iyo sideetan intaa ilaa hadda laba boqol iyo samte waay maxaa hadda roobka oo kale hadda beera badan ba hadda bixin waxaan codsanaynaa ceel kale waan u baahanna waxaan aad iyo aad maxad ugu celinayna maanta muddo badan baan sugaynay bamkan oo dhirta aan maaragtay beerihii ay naga qalaleen kiisaa maanta noola keenay waxaan aad iyo aad maxad ugu celinayna madaxweynaha countiga mister jiir iyo maaragtay m c a-ga maxamed maxamed dhicis maanta waa gacantan ku haasa laakiin waxaa noo dhiman ceel kale ayaan u baahannahay dhulku waa bilaaran yahay aad buu u bilaaran yahay dhulkan qaybtaan kulli ma wada qaadayo ceelkan sidaa aawadeed waxaan u baahan nahay inuu ceel kale noogula soo diro oon aad iyo aad aan maarka u rajaynayna si kastaba ha noqotee gofanaha ismaamulka wajeer axmed cabdulaahi jiir ayaa dadaal ku bixinaya sidii lagu bilaaran lahaa wax soo saarka beeraha cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer